fadhiga baarlamaanka galmudug kalfadhigiisa wuu furnaa wakti uu ku furmo iyo wakti uu ku xirmo ayuu leeyahay waxaan u malaynayaa marka koowaad horta furitaan baarlamaan oo la sheegayahay waktigii u furnaa gudoomiyahana loo yaqaanaa dastuurkana way noogu qoran tahay horena u furnaa baarlamaanku hadda la furi mayn oo wuxuu u furnaaba oo uu kasoo shaqeeyey isla madaxweynuhu laba weeg iyo saddex weeg waa taamaada soddon afar iyo lixdan bishii maarso madaxweynuhu wuxuu gudoomiyaha baarlamaanku waxau ka furay baarlamaankii galmudug oo ahlusunno iyo galmudug x galmudug oo laysku daray oo sidii uu qabay heshiiskii jabuuti oo uu aqbalay madaxweyne ku-xigeenkuna uu goobjoog ka ahaa in laysku daro labada baarlamaan baarlamaanka halkaa marka marka la furayey madaxweynihii jamhuuriyadda madaxii xukuumadda oo ku jiray laftigiisa heshiiska oo xubin kusoo biirtay ah galmudug baarlamaankii labada qaybood oo laysku daray oo ayuu halkaa gudoomiyaha baarlamaanku ku dhaariyey xaflad weyn loo dhigay heshiiskaasina dee heshiis la iska imatiri karo ma ahayn heshiis jabuuti ka dhacay madaxtooyadii qaranka ee soomaaliya lagu saxeexay wasaaradda arrimaha gudaha oo goobjoog ka ah iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo international communitigu dhammaan ay joogaan heshiiskii lagu soo seexay oo lagu aqbalay halkaas ayaa dhuusamareen dhamaystirkiisii waxaa yimid madaxweynaha jamhuuriyadda halkaas ilaa iyo gobolkao dhan oo soo maray kadibna la isugu tegay galmudug intii isla lahayd oo dhan madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha galmudug madaxa xukuumadda dhammaan iyadoo la joogo iyo baarlamaanka galmudug intiisii badneed ee ex galmudug ahayd iyo baarlamaankii ahlusunno ayaa laysku daray halkaas sidaasaa baarlamaanka la ku furnaa markii horena haddana uu ku weli ku furan yahay xiritaankiisii la gaarin in heshiiska la dhamaystiro baarlamaanka u furan yahay hadda xilliga lagu jira waa ramadaan ramadaanka fasaxaan ahaa jirtay marka shirka hadda ka dhaca cadaado muxuu yahay marka oo la leeyahay kalfadhigii baarlamaanka lagu furay hadda walaal kullin qofku hadduu isagoo nimanka halkan ka furay kii hore oo isku darka ahaa hadday intaan xagga tagaan haddana waxbaan furna ay leeyihiin madaxweyne ku-xigeenku ma furi karo baarlamaan madaxweynihii federaalka oo jooga gobolka hadiiba la furayo baarlamaankuna uu furnaayo hadda wax la furayo wakti uu leeyahay baarlamaanka inuu dastuura oo ku furmo kuna xirmo waktii furitaanka ku dhex jiraa mid labaad haddana oo isagoo la furayaa ma jiro suma kafara suma aamano sumazdadu kufran ayaa qur-aanka lagu yiri hadday markii hore baarlamaankii galmudug galmudug oo dhamaa ay kasoo fureen dhuusamareed oo ay isku dareen haddana intay cadaada tagan ay dheen baarlamaan furnay hadda maxay noo sheegi doonaan marka labaad haddana
marka waxaan kaa rabaa tani waa qayb ka mida soo maahan khilaafka galmudug waxay sii abuuraysaa xiisad kale warar ayaa sheegay in fadhiyo baarlamaan ay dhici doonaan laga yaabo in xubno qaar ay xilkoodii waayaan ama xilka laga qaadi doono madaxweynaha iyo madaxa xukuumadda lagu dhegan yahay marka ma isleedahay waa mawjado kale siyaasadoo bilowday walaal horta soomaaliya haddii laleeyahay dadka oo dhan halaqaaduyada dhan minority majority waa jiraa xubnaa naga maqan baarlamaan iskama imatiri karna annaga oo ex galmudug ah haddana galmudug hal baarlamaan ayay leedahay majoritigiisina hal meeluu joogaa adduunyadana dee meel walbay ka jirtaa majoritiga minoritiga annaga xubno yaraa naga maqan oo sodomeeyo aan weliba wada dhamayn haddii ay ayaga dee adina gaara u yeelanaysaan adinkaa yaqaan laakiin halkan boqol iyo soddon boqol iyo lixdan iyo afar xildhibaan ayaa joogta oo galmudug ah marka adduunyada de majority lagu kala baxaa laakiin hadda anigu cid dhacaysa iyo ciidan kuleeda waa la ridaya cid dhici karta aniga inay jirto u maleema galmudug waxbaa laysku darsaday meeshaan waxaa laysku darsaday in hore loo socdaa loo baahan yahay haddii dadka qaarkiis wanaaggu uga daro anu ma garan karo waayo dadka ummadda ilaahay iyagoo u wada abuurtay ayaa qaar la cadaabaa xildhibaan faysal waxaan rabaa waxaad qiraysaa in xildhibaano idinka maqan yihiin oo idinka aragti duban yihiin marka ma is leedahay waxaa loo baahan yaha dadaalo lagu soo celiyo xildhibaanada idinka baxa
waa ku jirnaa walaal waa ku jirnaa aadaana weliba u jecelnahay waxyaabaha hadda xukuumadda aan weli loo dhisin ayadoo intaas heshiisku goortii uu dhacay waxay ahayd sanadkan kowdiisii bishii lixaadaan sii maraynaa xataa walaalada aan wax ku darsanay waa nala midmaantay oo waxa weye dhibka way nala dareemayaan laakiin xildhibaanada ex galmudug ah ee baxayaahi waxa ay u baxayaani aniga mabaadii ay ku maqan yihiin iyo shar iyo wax dastuuri ah oo ay ku maqan yihin uma jeediye meel dab meel dab laga shida dad raadinayo weeye oo xoogaa cuntaa laga helo ku sheegaya iyagana waa dabagelaynaa waa raadinaynaa adaalad ugu dambeyn yaa dhexdiina ku jira oo xal raadinaya ama idinka dhexdiina yaa socda oo waa waan wada wallaahi annaga dhexdana waan wadnaa xildhibaano naga mid ahaa magaalada cadaadoo taga